أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al'andalus kuwada uu doorka roon howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kooxaha hubaysan ayaa markab xamuul ah ku qafaashay xeebaha waqooyi bari dalka soomaaliya qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya munaasabad mahadcelin ah oo loo qabtay mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan muhiimadda biyaha ay u leeyihiin nolosha aadanaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha biyaha wasaqaysan
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay shanta rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay xubin ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada balcad ayaa lagu dilay xuseen macalow oo ahaa askari ka tirsanaa sirdoonka riddada kaasoo dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degmada balcad ee shabeellada dhexe kooxaha hubaysan ayaa markab xamuul ah ku qafaashay xeebaha waqooyi bari dalka soomaaliya se faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed markabkan xamuulka ah ayaa maalinimadii shalay laga afduubtay xeebaha soomaaliya kadib markii siddeed nin oo hubaysan ay fuuleen lana wareegeen gacan ku-haynta markabka sida ay sheegtay hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee u k m t o digniin ay soo saartay u k m t o waxay ku sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo ka dhacday meel afar meelbadeed koonfur ka xigta deegaanka mareeya oo ka tirsan gobolka bari ee waqooyiga soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in sargaalka amniga ee shirkadda iskale markabka xamuulka uu sheegay in siddeed qof oo hubaysan oo aan loo ogolaan in markabka ay fuulaan ay galeen markabka kadibna ay la wareegeen gacan ku-hayntiisa qoraalka u k m t o ma uusan shaacin cidda leh markabka mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda falkan oo dhacay qiyaastii abbaaro nus saaca kabacdii salaadii duhur maalinimadii shalay dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli xeebaha soomaaliya ay ku afduuban yihiin afar markab iyo shaqaalihii saarnaa oo tiradooda lagu sheegay lixdan iyo toddoba qof kuwaas oo ilaayo hadda aan la sii deyn masareed marwan qoysas ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya see faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen camaar cabdiqaadir qoysaskan oo ku dhaqan degmooyin ku yaallo magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujinaya boob dhuleed oo ay ku haysa kooxda ridada ee uu hoggaamiye murtad xasan guurguurte qaar ka mid ah qoysaskan oo deggan waaxda neero ee degmada cabdicasiis ayaa sheegay in boobka lagu hayo uu qayb ka yahay qoyska murtad xasan guurguurte dadka cabanaya waxaa ka mid ah oday waayeel oo naafo ah oo dibadda loo soo saaray sidoo kale waxay dadka cabanaya ee ay dhulkooda boobaysa kooxda ridada deggan yihiin degmada kaaraan ee gobolka banaadir
dadka deegaanka degmada cabdicasiis gaar ahaan waaxda neero waxaan ka cabanaynaa dad dhulboob ah oo dhulkayni oo dawladdu ay noo sharciyaysay dukumiinti leh jidad leh dhisan in naga booban ay rabaan ee ay dhahaan waa oo basiib waa ilaa waa burbur cidma degano waa kaawo inay dhahaan guddoomiyaha gobolka wuu og yahay dhulkan inuu dukumiinti yahay xasan sheekh maxamuud wuu og yahay dhulkan asaa deganaa jiray haddana maanta waxaa la dhahowayaa maamadii madaxweynaha ayaa soo qaadata waa oo basiib tiri annagana ma qabato dukumiintigaasaan leennahay oo ah war dowladda soomaaliya dhul oo basiiba nama deganin dhul dowladeedna ma deganin dhul shacabaan deganna annaga haddaannahay heer cabdicasiis waaxda neero waxaan ka cabahaynaa dad aanan ogeyn oo cawo socda oo maalin socda oo meelay ka yimidaan la oqoonin waxaana lagu baraarujiya saaka inay dhulkayna ay iyo ka qaateen dhibaataa lagu haayaa barakacyin burburin ayaa lagu soo wadaa dhulka ay ku lahaayeen ay deganaayeen oo dukumiintiga u hayseen ayaa la boobow hayaa dhulboobaa ku yimiday nama qabato nooma qalanto waa ka dhidhinaynaa wax noo qalma maahan waxaan sugayno maahan dadka naga kolomeeraysa ayaa oo dhurcabulaadka oo marwada madaxweynaha dhulka u geysta oo burcadulaadka waxaan rabaa inaan naga qabato waa kaas dukumentigiin waa kaasaa baan abuur ma aha waxaan eh, ku hadlayaa afka deegaanka loo yaqaano buulada buulo axmed cabdilla ku magac dheer ayakoo cabasho ah deega- degmada de- kaaran Ma waxay diidan yihiin in xoolahooda la bannaysto oo xoog lagu qaato oo dad danagaara leh ay la wareegaan xuquuqdooda ay diidan yihiin ani nin oryaan aan ahay dhaqan wax liira ma jiraan dowladda ma haysano dad oo ku noolaan ahay dad masaakiine waxba haysan aniga haddii oryaan aan ahay shilig ma haysto qaaja ay dilo hayso cabashadan ka soo timid shacabka ku dhaqan caasimadda ayaa ku soo beegmaya xilli baraka xooggan uu ka socdo xaafado ka tirsan magaalada muqdisho kaasi oo ka dhashay amar lagu soo rogay dadkaasi oo ka yimid kooxda riddada murtad guurguurtee maxsanida camar munaasabad mahadcelin ah oo loo qabtay mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen dhubow magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayey sheekh cusmaan dacwa taas oo lagu soo bandhigayey kaalintii uu ka qaatay dhismaha iyo dayactirka masaajidda intii ay munaasabaddu socotay waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey munaasabadda culimo nuqabo iyo mas-uuliyiinta wilaayada kuwaasoo si gaar ah ugu mahad celiyey waxqabadkii sheekh cusmaan iyo dadaaladii uu ka sameeyey dhismaha iyo dayactirka masaajidda sheekh jaamac cabdisalaam iyo sheekh maxamed balli ayaa ka mid ahaa culimmadii munaasabadda ka jeediyey kelimaad ku saabsanaa bogaadinta dhismaha masaajidda waxaan halkaanu fadhinaa waan ka soo qeybgalnay jelso ama xaflad acmaashii runtii ama juhuuddii baahidadahayd aad u weyneed u ballaarayd ee walaalkeen sheekh cusmaan dacwo uu ka waday gobolka dhismayaashii wada cimlaaq ahay ee masaajidda ee muddo badan dhaweysananay ama daawananay ama goobjoogga u ahayn waxqabadkiisii oo la odhan karo maanta masaajid ee, magaaladan baahideedii masaajid wayba soo gabagabowday in maantay looga mahad celiyo man laa yashkuru naasa laa yashkuru illaaha weeye
sheikheedna sucmaan saqriga aadka u qiimaha badan ee uu waday muddo fara badan masaajidadana waxaa fadli dheeraada ayay leeyihiin nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna sidoo kale nuqabadii ka soo qayb gashay ayaa iyagana halkaasi ka jeediyey kelimaad u badnaa mahadcelin sheeqeeni cusmaan dacwo ilaahay micnaha ajaray xasanaad allah ka siiyo dadaalkii iyo juhdigii uu bixiyey iyo khayrkii badnaa iyo macnaha celcelintii insha allahu tacaala run ahaantii sheekha aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay ajirkiisa ha badiyo janatulfirdowsul aclaa ilaahay guri ha ugu dhiso jubbada dhexe iyo jubbada hoosena kama soo qaban masaajidta ilaa waqooyi waa ku soo jiray oo ceerigaaba iyo laascaanood iyo burca iyo waxaa ka badan masaajidada waxaa ka dhisay kuwa waqooyi ka dhisay ama kabar ka dhisay oo ka badan toban jibaar marka iminkana dacwo iyo masaajid wuxuu isku dacwo laakiin iminka hadee isagana dana waa jirtaa waqti badanna waa soo jiid soo jiiday waa soo wada hawsha ummadana ilaahay muntafaciisa uu geliyo sheekh cusmaan dacwo ayaa isagana munaasabadda ka hadlay wuxuuna sheekhu xusay inuu markaan door weyn ka qaadan doono faafinta dacwada iyo in dadka muslimiinta la gaadhsiiyo towxiidka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa walaalaha maadaama ay xoogaa yidhahdeen bal xoogaa kana soo dacwadan aan weliba markii hore anigu aan u istikhaaristay oo doortay haddana eh, inay iyana maaragtay xafladda iyo maaragtay aad baan usoo dhaweynaya boqolkiiba boqol waan ku qanacsanay bal waan ku faraxsanay ilaahay baan ugu mahadnaqaya waayo waxaan isleeyahay waqtigan xaadirka ah dacwada iyo towxiidka oo la nasriyo ayaa muhiimadda koowaad ay tahay waxa weeyaan aad iyo aad baan arrintaa ugu qanacsanahay una soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ila qabto oo ilaahay baa qabashada leh ilaahay iga qabto oo ilaahay ii kaalmeeyo insha allah waa ilaahay baan u gargaar ku weydiisanayaa inuu ilaahay ii fudayso waana gelayaa towxiidka nashrintiisa iyo dacwada ka qayb qaadashadeeda waayo waxaa dee nebi maxamed calayhi salaatu salaam markii rasuul laga dhigay wixii koowaad uu qabanayo ee maka ka qabtay dacwada yahay sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda ka hadlay ayaa isagana u mahad celiyey sheekh cusmaan kuna bogaadiyey dadaalada uu ku bixiyey dhismaha iyo dayactirka masaajidda iyo horumarinta magaalada horta waxaan leenahay jazaaka allahu khayr wilaayada jubbada dhexe way kuu mahad celinaysaa waxaana ku leenahay jazaaka allahu khayr ixsaan fara badan ayaa noo samaysay wax badan oo khayr ahaad noo qabatay wax badan oo khayr ahaad nagala shaqaysay waajib fara badan oo innaga maamul ahaan ina saarnaa yuu ilaahi subxaana wa tacaala adiga madaxaada inooga riday waan kaaga mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaaka allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro waxaan ilaahay u weydiinaynaa khaatimada inuu ilaahay u wanaajiyo oo xusnu khaatim uu ilaahay siiyaan ilaahay u weydiinaynaa waxaan ilaahay u weydiinaynaa subxaana wa tacaala awlaadda iyo reerahaas uu leeyahayna inuu ilaahay u barakeeyo ilaahay awlaaddiisa u barakeeyo eheladiisana allah u barakeeyo camalka uu soo qabtay iyo intuu u dhimana uu qaban doonaan ilaaha ka aqbalo maxsaned dhubow iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan muhiimadda biyaha ay u leeyihiin nolosha aadanaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha biyaha wasakhaysan waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen bashiir muxudiin abwayman وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
waa manhaj rabbaani ah oo ina baraya in biyuhu yihiin nolosha iyo mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn ee alla ku manaystay makhluuqaadkiisa biyaha ayay noloshu ka soo bilaabata biyahana ayay ku sii jirtaa dhulka qalalan ayay dhibic roob ahi nolol ku soo celisaa dhirta ayay kobcisaa xoolahana way waraabisaa qofkana waxay siisaa wuxuu ugu baahan yahay inuu ku noolaado nolosha bini'aadamkuna waxay ku tiirsan tahay biyaha jirka qofku wuxuu u baahan yahay biyo si ay u sii socdaan howlo badan oo nolosha muhiim u ah taasina waxay ka dhigaysaa helitaanka biyo nadiif ah baahi asaasi ah oo aan la iska indhotiri karin hase yeeshee dhibaatada kuma koobno oo keliya helitaanka biyaha waxaa jira su'aal kale oo ka sii muhiimsan biyaha aan helayno ma yihiin kuwa nadiif ah oo ammaan ah dhibic biyo ah oo indhuhu u arkaan inay saafi tahay waxay mararka qaar qaadi kartaa waxyaaba aan indhaha lagu arki karin oo sababi kara cudurro halis ah biyaha wasaqaysan waxay noqdaan marin ay cuduro ku gaaraan bulshada gaar ahaan carruurta iyo dadka nugul taasi waxay ina tusaysaa in muhiimadda biyuhu aysan ku koobneen in la helo oo keliya balse ay tahay in la helo biyo nadiif ah ammaan ah oo caafimaadka aan khatar gelin laakiin haddii biyuhu yihiin saldhigga nolosha su'aashu waxay tahay maxaa dhacaya marka bini'aadamku waayo biyo uu cabo ama uu helo biyo aan nadiif ahayn maanta meelo badan oo dunida ah biyo helistu ma ahan arrin sahlan oo qof walba u siman malaayiin qof ayaa maalin kasta u socda masaafo dheer si ay u helaan biyo halka qaar kale ay haystaan ilo biyo ah balse biyahaas aysan ahayn kuwo ammaan u ah caafimaadkooda qofka ku nool meel biyo badan leh wuxuu mararka qaar u arkaa biyaha wax caadi ah laakiin qofka ku nool deegaan ay abaaruhu ku habsadeen hal dhibic oo biyo ah waxay u noqon kartaa farqiga u dhexeeya nolol iyo geeri dhibaatadu waxay sii adkaanaysaa marka biyaha la heli karo ay wasaqoobaan biyaha aan nadiifka ahayn waxay noqon karaan wadda ay cudurro khatar ahi ku faafaan bini'aadamkuna uu u baahan yahay biyo ammaan ah marka aynu ka hadalno biyaha nadiifka ah kama hadlayno oo keliya koob biyo ah oo qof haraadsan uu cabo waxaan ka hadlaynaa caafimaad iyo badbaado biyaha nadiifka ahi waxay yareeyaan faafitaanka cudurrada sida ay muujinayaan tirakoobyada shan ilaa toddoba milyan oo ruux ayaa u dhinta cudurrada ka dhasha biyaha wasaqda ah soomaaliyana waxay safka hore kaga jirtaa waddammada uu ku badan yahay wasaqowga biyaha haddaba si aan mawduucan ugu fahanno siqoto dheer waxaan doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed hordhignay su'aal ah muhiimadda ay leeyihiin biyaha cawaaqibta ka dhalan karta haddii qof ku waayo biyo nadiif ah waad mahadsan tahay muhiimadda caafimaadka ee biyaha nadiifka ah biyuhu waa lafdhabarta nolosha aadanaha bani'aadamka xayawaanka iyo dhirtuba ma noolaan karaan muddo dheer biyola'aan qofku wuxuu cuntola'aan noolan karaa muddo ka dheer inta uu biyola'aan noolaan karo sababtoo ah biyuhu waxay qayb ka yihiin dhammaan howlaha muhiimka ee jidhka bani'aadamka uu qabto biyuhu waa aasaaska nolosha iyo caafimaadka jidhka aadanaha wuxuu u baahan yahay qofka biyo si uu u qabto shaqooyin badan oo muhiim ah sida ilaalinta heerkulka jidhka bani'aadamka ka caawinta wareegga dhiigga iyo gaarsiinta nafaqooyinka jidhka taageeridda shaqada maskaxda ka caawinta keliyaha iyo qashinsaarka jidhka hagaajinta dheefshiidka iyo ka hortagga caloolofadhiga taageeridda murqaha iyo kala goosyada horumarinta nadaafadda iyo ka hortagga cudurrada markaa biyuhu waa nolol biyo nadiif ahna waa caafimaad waxay ka hortagaan biyaha nadiifka ah shubanka daacuunka tiifowga iyo cudurrada kale ee ka gudba biyaha biyaha nadiifka ah waxay yareeyaan faafitaanka jeermiska iyo infekshannada sidoo kale waxay hagaajiyaan nadaafadda iyo gacmo dhaqashada ee biyaha nadiifka ah waxay ka caawiyaan badbaadada cuntada iyo cabitaanka waxay sidoo kale ilaaliyaan caafimaadka carruurta iyo hooyooyinka waxay yareeyaan dhibaatooyinka ka dhasha fuuqbaxa iyo cudurrada soo noqnoqda markaa farqiga u dhexeeya biyo nadiif ah iyo kuwa wasaq leh biyaha nadiifka ah waa biyo caafimaad wanaagsan leh biyaha wasaqda lehna waa biyo khataro iyo cudurro keeni karo ee biyuhu haddii ay nadiif noqon waayaan waxaa ka dhalan kara ee cudurro aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa sida shubanka gaas calooleedka daacuunka tiifowga disenteriyada cagaarshowga noocyadiisa kala duwan matagga fuuqbaxa nafaqadarrada dhibaatooyinka ku dhaca keliyaha sun iyo kiimikooyin waxyeelo leh inay keliyaha gaaraan carruurta iyo uurleyda ayaa si gaar ah khatar ugu jira ee tusaale ahaan maaddada nitrateka hadday ku jiraan biyaha cabitaanka waxay khatar gaar ah ku noqon kartaa dhallaanka yaryar sidoo kale nadaafadda bulshada oo hoos u dhacaysa haddii biyo ammaan ah la waayo way adkaan kartaa nolosha in la noolaado taasina waxay sii kordhin kartaa faafitaanka cudurrada sidoo kale cudurrada ayaa si fudud bulshada ugu faafi kara marka biyo wasaqaysan ay isticmaalaan dad badan hal ilbiyood ayaa sababi karta in dad badan iskumar ay xanuunsadaan taasi markaa waxay si gaar ah khatar ugu tahay xilliyada fatahaadaha ama marka nidaamka biyuhu uu wasaqoobo maadaama aan ka soo hadalnay muhiimadda biyaha kaalintooda ay ku leeyihiin nolosha iyo khataraha ka dhalan kara marka biyaha la waayo ama ay wasaqoobaan waxaa muhiim ah in dhammaan maamulada iyo shirkadaha u adeega bulshada ay arrintan mudnaan gaar ah siiyaan biyaha nadiifka ahi ma aha adeeg dheeraad ah oo bulshada loo sameeyo balse waa baahi asaasi ah oo noloshu ku tiirsan tahay maamul kasta oo doonaya caafimaad iyo horumar bulsho waa inuu xoogga saaraa sidii dadka loo gaarsiin lahaa biyo ku filan nadiif ah oo ammaan ah sidoo kale shirkadaha ka shaqeeya adeegyada biyaha waxaa looga baahan yahay inay ka soo baxaan mas-uuliyaddooda bulshada ka saaran allahna ay uga baqaan dadka ay u adeegayaan ayna ka shaqeeyaan in adeegyada biyaha ay noqdaan kuwa la isku halayn karo oo aan wax saamayn ku lahayn bulshada ugu dambayntii waxaan baraarujin lahayn qof walba waa inuu ogaadaa in caafimaadkiisu uu yahay mas-uuliyad uu isagu leeyahay keliyuhuna waa xubno muhiim ah oo jidhka ka saara qashinka waxaana muhiim ah in aynaan si indhola'aan ah u cabin biyo aan ognahay ama aan ka shakisannahay inay wasaqaysan yihiin waa inaan ogaanno halka biyuhu ay ka yimaadaan sida loo kaydiyo iyo inay yihiin kuwo ammaan ah ilaalinta caafimaadkaaga waxay ka bilaabataa go'aanka aad gaarto shakhsiyan ee dhanka shirkadaha biyaha bixiya ee ama biyaha siiya dadka waa inay fahmaan in wax ay iibinayaan aysan ahayn badeeco caadi ah waa wax si toosa u galo jidhka aadanaha sidaas darteed waa inay si joogto ah u hubiyaan tayada biyaha ay bixinayaan nadaafadda joogtada ah kaydinta biyaha dhalooyinka iyo weelasha lagu kaydiyo iyo in biyuhu ay waafaqsan yihiin dhammaan heerarka badbaadada biyaha ogaada faa'iidada ganacsigu waxay u arkaan dadka inay tahay mid muhiim ah laakiin waxaa ka muhiimsan caafimaadka dadka boqolkiiba boqol marka waxaan leenahay bulshada caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad wadajir ah qofka waa inuu iska ilaaliya waxa uu cabayo oo uu raadiyo biyo ammaan ah biyaha aan cabno waa caafimaadkeena tayadoodana waa mas-uuliyaddeenna wadajirka ah aad baad u mahadsantihiin aad buu u mahadsan yahay warbixintaasina waxay guun iyo gabagabeeyo wahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu